dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifta dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo qamiis soo gelayso arbacana sii baxayso waana koob iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sannadda laba kun labaatan iyo afar barnaamijka caawa intiisa badan waxaan ku soo qaadan doonnaa dagaaladii maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland haddaba waa sidee xaaladda deegaanadii lagu diriray yaa gacanta ku haya raas gambooni maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay u tallaabeen dhanka kenya islamarkaana jubbaland ay gacanta ku dhigtay guud ahaan deegaanadii lagu dagaalamay haddaba dhegaystayaal waxaad dhegaysan doontaan faahfaahinno dheeraada oo la xiriira dagaaladii maanta ka dhacay jubbada hoose ee u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland jenaraal aadan maxamed xaaji ayaa goordhoweed shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku faahfaahiyey xaaladda deegaanada lagu dagaalamay iyo cidda hadda gacanta ku haysa waxaana dhanka kale baaq uu u jeediyey dowladda federaalka soomaaliya waxaad dhegaysan doontaan shir jaraa'id uu goor dhoweed qabtay waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan soomaaliya iyo sacuudiga ayaa gaaray heshiis taariikhiya waxaana arrinkaasi ka hadlaya wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan yuusuf maxamed aadan waxaa wasiirku ka hadli doonaa waxa uu ku saabsan yahay heshiiska dhex maray dowladda soomaaliya iyo sacuudiga barnaamijka ayaan caawa dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya waxa uu gaaray dalkaasi turkiga gaar ahaana ankara halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey haddaba waxaa wararku ay sheegayaan in halkaas uu ka furmin doono shir lagu wada hadashiinayo etoobiya iyo soomaaliya haddaba dhegaystayaal waxaa laidiin soo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya daa'uud aweys oo isaguo arrimahaasi ka hadlaya qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaad dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado aad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii saaxiibada kalamaan mar kale u diyaargaro wanaagsan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dirinay walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waxaa idinla socodsiin doona caawa anigoo ashar meerka maxamed maxamuud waxaa ii farsamaynaya saaxiibkay cabdimahad daahir aanu ku bilaabane waxaa tan iyo maanta dagaal aad u culus uu ka socday deegaano dhaca gobolka jubbada hoose gaar ahaana deegaano hoostaga raaskambooni waxaana dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland dagaal saacado badan qaatay halkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in deegaanadii lagu diriray ciidamada jubbaland ay la wareegeen waxaana ciidamada soomaaliya lagu soo warramayaa inay u tallaabeen dhanka xaduudka kenya warar kala gedisan ayaa ka soo baxaya ma jirto wax wara oo dhanka dowladda federaalk soomaaliya ka soo baxay hase haatee maamulka jubbaland ayaa ka hadlay dagaaladii maanta dhacay iyo cidda hadda ku sugan deegaanada lagu dagaalamay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland jenaraal aadan axmed xaaji oo shir jaraa'id goordhoweyd qabtay ee isagu faahfaahiyey xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay iyo cidda hadda gacanta ku haysa waxaan halkan maanta ay taariikhdu tahay koo iyo tobankii bishii labaiyo tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan halkan kusii deynayaa shir jaraa-id oo ku saabsan dagaalka hadda ka socda duleedka magaalada raskamboni saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada raskamboni ay weerar kusoo qaadeen fariisimaha ciidanka jubbaland runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa hadda waxaa iska soo dhiibay horin ka mid ah ciidamadii muqdisho laga keenay ayaa isa soo dhiibtay si fiican baan oola dhaqanay si fiicanna waa la dhaqmi doonaa waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn waana ka xunnahay mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh waxaa nasiib darro weyn ah hubkii iyo gaadiidkii ummadda soomaaliyeed ay lahayd ee loogu talagalay in dalka lagu difaaco in maanta dadkii loo adeegsanayo arrintaa waa nasiib darro weyn waxaa nasiib darro ah cunaqabatayntii laga qaaday dowladda soomaaliya gaadiidkii iyo hubkii caalamka uu ku deeqay ee dowladda la siiyey inay dadkeeda u adeegtartana waa nasiib darro wey daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa waxaan soo dhaweyneynaa ciidamada walaaladeenna ee lasoo khalday ee maanta inoo imaaday ayaguna waan soo dhaweyneynaa sida ugu wanaagsan ayaan ula dhaqmaynaa gurigooda ayay imaadeen dalka marti kuma aha qof kasta oo lasoo khalday oo maxay ahayd loogu soo sheekeeyey meeshan inuu cadow jooga oo si khaldan dagaal loo soo geliyey oo ciidamada jubbaland u yimaada sida ugu wanaagsan ayaan ula dhaqmaynaa haddii allah woodalo ogolaado saraakiisha iyo dhammaan ciidamada cid kasta si wanaagsan aan u abaalmarin doonaa haddii ilaahay idmo dagaalkana wuu dhammaanayaa waa maalmo yar waxaan ku baaqayaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo caalamkaba inay ogaadaan dagaal xaq darro ah in lagu soo qaaday jubbaland inay isdifaacdana ay xaq tahay jubbalandna maanta way isdifaacaysaa weerarkuna iyagaa soo qaaday haddana waa la jebiyey maxay ahayday waana ka xunnahay runtii ciidamo soomaaliyeed maanta inay dhexdooda ay dagaal u ka socdo runtii arrintaa aad baan uga xunnahay iyadoo baahi badan loo qabo cadowga al-shabaab iyo khawaarijtana een meelan ka fogeen ay ka daawanayaan raggii shalay difaaca ku wada jiray maanta inay iyaga xabad isku ridayaan mas-uuliyad darradaas dowladda federaalka soomaaliya ayaa iskale inay ka waantoobto oo maanta jubbaland way way way ku samaysay tanoo kale waxay dhacday labadi kun iyo saddex iyo tobankii ayuu dowladda madaxweyne xasan sheekh uu madaxweynaha ka ahaa uu magaalada kismaayo soo weeraray maxay ahayday sidan oo kalena uu dagaal uga riday shan boqol oo qof oo yaa dagaalkaas yaa ku dhimatay shacab badan baa ku barakacay hanti badan baa lagu waayey maantana sidii oo kale u socotaa waxaan is leenahay annagoo ka xun dagaalkaas isaga ah dagaalkaasi ma aha mid ay jubbaland mas-uuliyaddeeda ay leedahay waxaa kaloon rabaa inaan u sheego shacabka raskamboni inay isdejiyaan deegaanka waa deegaankoodii ciidamada jooga ee ku sugan cid kasta oo gacanta jubbaland ku jirta sida ugu dhaqso ugu wanaagsan ee ugu akhyaarsan baa loola dhaqmaya insha allahu tacaala kaasina waxau ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ah jubbaland oo isagu ka hadlayay dagaaladii maanta dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland barnaamijka xulashada ayaa dhegeystayaal la socotaan
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ihaysid kore waana iilagobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland
markaana muqdisho wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan yuusuf maxamed aadan ayaa warbaahinta uga warbixiyey heshiis ay wada galeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda sacuudiga haddaba waa ka wasiirka oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya runtii macnaa heshiiskan wuxuu ahaa heshiis aad u weyn oo muhuud gaaran u leh qaadadeena soomaaliyeed wadankeena oo xaaladda wadda ku sugan ognahay saad ka warqabtid macnaa heshiiskan wuxuu soo bilowday labada kun labaatan labadii markii annaga xukuumaddan danqaar la dhisay ayaan macnaa aan xafiis kala wareegnay waxaan aragnay inay macnaa ummadda soomaaliyeed si gaare macnaa gabdhaha si xun in macnaa loo daabulo sacuudiga ayadoosan jirin wax oo heshiis ah wuxuu ahaa iskaa oral mou markaan aragnay qaladaadka iyo weaknesska uu lahaa markaan aragnay ayaa waxaan go'aansanay inaan joojino oo oo heshiiskaasoon maala shirkadihii wixii wada aan joojino markaas kadib waxaan maalaan ka shaqaynay inaan dhisno nidaam ama guddi oo ka shaqeeyo hawshaan maala nidaam lasla ogyahay ama mou heshiis lasla ogyahay in labada wadan oo walaalaha inay ka wada shaqeyn soo heshiis soo bilowda waay markii xukuumad danqaran maantana maala aan joogno maala laba kun labaatan afar aakhir aan joognaa ilaahay noo qadari inuu noo guul noogu soo dhammaado waana runtii heshiis aad muhiimad gaara u leh waay wuxuuna ka koobiyaa laba qeybood wuxuu koobiyaa dadka maala xirfadaha leh iyo dadka aanan xirfadaha lahayn oo oona wuxuuna ku salaysan yahay heshiiskan lagu saleeyey laba standard ama maala nidaamka shaqada adduunka oo ah conventionada laba wadan ay sadeexeen marka heshiis ilaalinaya waayo xuquuqda iyo waajibaadka ay leeyihiin shaqaale weynaha soomaaliyeed waa gartay marka dabcan wasiir arrinta ku aadan inayro badan oo soomaaliyeed oo ay gabdho ku jiraan ay si aan laga warqabin ay sacuudiga u geli jireen arrintaasi hadda maxaa lagu bedelay maadaama weli dhalinyarada soomaaliyeed ay yihiin kuwa ay raadinaya shaqo dalalka ay ka mid tahay sacuudiga tegaya heshiiskan muxuu arrimahaas ka bedelayaa waa maasta walaalkay aada umahadsan tahay runtii heshiiskan baahi ayaa keentay saad ka warqabtiin maala wadankeena wadankeena saad ka warqabtid maala fursadihii shaqada aaday isku yeeliyiin oo nimankan kufaarta ee khawaarijta ayaa dhibaato weyn ku ah inkastoo hadda guuri waaweyn la gaaray haddana saas ay tahay fursadihii shaqada aaday u yeeli taasaa keentay in wasaaradda isku mashquuliso aan isku tacalloojino sidii maala dali soomaaliyeed ay u aadi lahaayeen wadamada sida sacuudiga iyo wadamada kale si si sharci ah maahan ugowiya sife sharci ah sife sharci darra ma ahan soo nidaam sharci from airport to airport asoo nidaamsan mala imaandona wadanka ama sacuudiga wadamo kale aan wadna oo ugu horeeya mala qatar bahrain aan soo wadnaa heshiis aanan la jirnaa mar dhow aan saxiixi doonna laakiin kani hadda wax badan u ka bedeli doontaa oo sadka doonta si dhalinyar waxay la mid yihiin bac biyo lagu shubayo oo kale waay so bacdii biyaha lagu shubaa haddii aanan gudihii shabaab iyo amni darre ay ku haysto shaqana aan ku jirin waxaa waajiba inay ordaan oo eedaan maala diibi iyo maala meelo ka xun inay eedaan oo dhibaatooyin ay maraan laakiin si taasi laga malayo laga gudbo ama aysan u dhicin waxaan go'aansanay ka wasaaradda inaan nidaam sife sharciya inaan wadamada dariska aan heshiis la galno ama wadamada kale si maala shaqaalaheena ay ama maala dhalinyarada soomaaliya si nidaamsan ay ku aadaan kusoo shaqaystaan ayadoo xuquuqdooda la ilaalin doona boqol kiiba boqol taasaa keentay walaalkay baahidaasan heshiiskan uu ka jawaaba runtii waana guul aad u weyn waay runtii waa gartay wasiir xildhibaan yuusuf maxamed aadan heshiiskan markaa arrinta ku aadanayd in laga faa'iidaysto khataraha inta badan ka dhasha oo laga faa'iidaysanayo ka ganacsiga dadka iyo tahriibintooda qolo baa jirta dhalinyarada soomaaliyeed qaada sacuudiga dalalka kala geeya iyagoo u sheegaya ganacsiyo iyo horumaro arrintaasi xal mu noqon karaa ha walaalkay xal weenow ani waa hadda kale ku jira maala sife sharci darre ayuu heshiiskan wuxuu ka dhigaa maala sife sharci ayay ugu aadi karaan wadamada dariska ayagoona cabsi iyo maala iyo aanan jirin rafaad aanan jirin faan tan kale wasaaraddan waxay ka shaqayn doontaa heshiiskan wuxuu ka duwan yahay heshiiskii hore ka duwan yahay taasi waxaa raba maqsada inay ogaadaan kii hore wuxuu ahaa company to company ahayd roolka dowladda qaybna kama ahayn aanan ka ahayn inay bixiyaan lines ay bixiyaan laakiin ama maala kanadaakan wuxuu yahay maala dowladda soomaaliya ee qayb ka ah ka wasaaradda shaqadan waxaan noo qorshaysan inaan maala safaaraddeena inta joogto maala maala ugu horeeya safiirka ambassador iyo dhammaan howlwadeena safaaradana diyaar ay yihiin ka wasaarad ahaan anagana waxaa noo qorshay inaan la baataaji aan usoo aan usoo dirno meeshaan si maala shaqaala imaan doona ay la socon doonaan xaaladooda day to day activities ama maalin laga warqabi doono waxaana dhis ay nagu saacidan doonaan inay dhisaan system lagu dhumara ee dadka dhumara lagu ogaan kara mara dadka meesha joogaan iyo iyo mara system mara dadka xogtooda ma soo gelin doon ay dowlad walaaleen sacuudiga nagu saacidi doonaan marka heshiis aad u weyn waa walaalkay waana waxaan dareenaa farxad ayaan dareen marka maanta kadib waxaan awoodnaa inaan ummadda soomaaliya dhalinyarada soomaaliya inaan la hadli karna awoodnaa marka aadaan ku mahadnaqaa waa gartay marka wasiir maxaa idinkaga qorshaysan dhalinyaro badan baa sacuudiga joogta oo runtii qaarkood ee tacdiyo la kulmaya xilliyada shaqada ama xuquuq ay ka maqan tahay marka ee ka sokow heshiiska dhalinyarada kale ee sacuudiga joogto hadda shaqaalaha ah qorshaha wasaaradda kaga tirsan muxuu yahay waa maasta walaal su-aal aan jeclaa i weydiisay allah ku xifdiyo runtii saad ka warqabtid maala way jiraan kumanaan dhalinyaraha meeshan jooga ay ku shaqaystaan qaarkood way way jiraan maala inay wax qaldi laakiin waxa ugu horeeya wuxuu ahaa wasiirka aan la hadla wuxuu ahaa dadkii soomaaliyeed ay ka shaqeeyay meeshan inay maala dib ay isku soo diiwaangeliyaan diiwaangeliyaan safaaradda si ay la mid ah dadka imaanay oo kale ay u noqdaan marka maanta gidda ma noqon doono dad maala soomaaliyeed oo suudiga lagu rafaadiy ma noqon doono sidoo kale waxay ka imaan karaan not only somaliland maala wadamada kale oo maala sida maala yurubta iyo canada meelaha kale ay ka imaan karaan dadka xirfad leh soomaaliya waa inuu ku shaqaysan karaa meeshan kumanaan dhalinyaraan meeshan joogta ama maala shaqaale ay joogta meeshan ku shaqaysta ay jiraan hadda almost tirada lii sheegay safaaradan keda waxay sideed boqol oo maala ayaa ayaa ayaa joogtaa leedahay intaan sideed boqol oo kun marka waa sideed boqol eight thousand sideed kun marka waxaad dareemi kartaa meeshan inay tahay meel aad u weyn wadamada kale oo maala wadamo badan ayaa usoo shaqotay wadanka sacuudiga ma ahan sawirka laga bixinayo sacuudiga ma aha marka waa qaladku wuxuu ahaa nidaamkii ma ahayn mid maala oo dowlad ma ahayn mou rasmi ma jirin waa oral mou ah taasna waxaa laguma taban inay ogaadaan heshiiskan waa heshiis rasmi ah sifa sharci ah ku dhisan sharciyad oo laba sanad heshiiskan kadib dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqo qorista ka faa'iidaysanaysa maxay ka shaqaynayaan ma sidii hore inay guryaha ka shaqeeyaan mise wuu ka duwan yahay shaqooyinka ay ka qabanayaan sacuudiga waa maasta walaalkay saadkawta walaalkay maala wala dhalinyarada soomaaliyeed waxay bartaan gudaha ay ku bartaan maala xirfado kala duwan saadka warqabda jaamacadana waxay soo saaraan boqolaal kun ay soo saaraan sanadka ay soo qalinjibaan boqolaal kun ma helaan suuq ama maala meel ay aadaan ma helaan so wixii qofkii wixii injineerid usoo barto waxaa laga yaabaa inuu inuu ilooda laga yaaba injineer five years ama shan sano kadib marka baahidaasa ay keento in heshiiskan lagal midda kale maala heshiiskan ma ahan sida hore aan kuu sheegay ma ahan keliya maala maala shaqaalaha guryaha ka shaqaynaya le maaha heshiiskan wuxuu ku laba qeyb ku kooban yahay dadka xirfadaha leh iyo dadka aanan xirfadaha lahayn marka maala heshiis aad u weyn waay waana maala heshiis maala runtii aan aaminsanahay baahida hadda na haysata inuu xallin karo sabab karqabd walaalkay maala wadamada dariska waxaa noogu imaada maala kumanaan kenyaan ama ugandes ayaa noo imaada wadamada dariska oo usoo shaqda wadankeena marka maxaa noo diida anaga isweydiiyey maxaa noo diida anaga dhalinyarada inaan u ogolaana sifa sharci inay wadamo kale aadaan ay kusoo shaqaystaan si maala aqoontii iyo maala xirfadooda ay u kordhistaan marka taasaa keenta walaalkay waa gartay wasiir halkaaga waxaa ku jira in dabcan dhalinyarada halka sacuudiga joogta imay ka shaqaynaysaa inay dib isku soo diiwaangeliyaan qorshahan waxaa ku jira in la soo celiyo mise iyagoo shaqadooda wata oo sacuudiga jooga aa la diiwaangelinayaa walaalkay maala waa wareysa hortaas dadka qaar sifa sharci ay ku joogaan wayna shaqaystaan laakiin hadalkaada ku jiri dadka qaar ay wax qadiin ama maala dhibaato ay dareemaan dadkaas see lagu hadlaa wasiirka waxa ugu horeyaan ka hadlaya ee ka mid ah safaaradda ay la soo xiriiri karaan hooshoodan safaaradda mala step by step ay ku hadlan kar ay ku hadlan doonto kaasina waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan yuusuf maxamed aadan barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadaado ayaa dhegaystayaal la socotaan wakhtiguma xumo ahaade dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuniyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
derinay walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka xulashada ayaad weli dhegaysanaysaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray dalkaasi turkiga gaar ahaana ankara waxaana halkaasi la filayaa inuu ka furmo shir lagu wada hadasheynayo ethoobiya iyo soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska daa'uud aweys oo goor dhowey shir jaraa'id qabtay ayaa ka warbixiyey ujeedka rasmiga ee ka dambeeya socdaalka madaxweynaha uu ku tegay dalkaasi turkiga gaar ahaana ankara بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Een, waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagaynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada ankara kadib martiqaad ay ka heleen madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalnahay turkiga recep tayib erdogan Een, sidaad la wada socotaanba turkiga oo in badan eh, saaxiibo iyo walaalaba aan nahay waxa ay ka shaqaynayeen sidii xal loogu heli lahaa een, arrimaha ka dhex taagan soomaaliya iyo ethoobiya maantana waxaa halkan loo fadhiyaa oo laisugu yimid in shirkaasi uu dhaco oo uu- uu markaasi garwadeen ka yahay madaxweyne recep tayib erdogan shacabka soomaaliyeed waxaan mar kale la wadaagaynaa in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka go-an tahay ilaalinta madax banaanida wadajirka iyo ilaalinta dhulka soomaaliyeed Eh, annagoo taasi ka duulayna waxaan filaynaa in wadahadalkani uu noqon doono mid ka mid a dadaalladaasi ay turkiga samaynayso waxaa xusid mudan in dowladda ethoobiya ay soo dalbatay wadahadalkan kadibna loo soo dhex mariyey madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga oo isaguna kusoo wargeliyey madaxweynaha walaalkiisa ah mudane xasan sheekh maxamuud Een, arrintaas ayaan marka halkan u joognaa wadahadalkana saacado kadib ayuu dhici doonaa intaa wixii ka dambeeyana waxaan shacabka la wadaagi doonaa hadba wixii kusoo kordha iyo wixii kasoo baxa kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya daa'uud aweys
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisi
derinay walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaada qaybihiisa dambe ayaad la socotaan wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska wasiir wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska bashiir goobe ayaa waxa uu ku amray dadka degan guriga hooyooyinka inay si dhaqsaale kaga guuraan wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka warbixiyey ujeeddada ka dambaysa in dadka lagu amro inay ka guuraan guriga hooyooyinka
taasaa waxay keentay in la soo saaro wareegto xukuumadeed oo odhanaysa gurigu ha ku wareego wasaaraddu si deg degana ha ula wareegto wasaaraddu saasna ha u habayso intaanu filaynay dhiirigelintaas aan siinay iyo horumarkaas waxaa noo tin warqadaas aan idiin sheego ka baxa guriga halkaan baan ku hayaa warqadda warqadaas markay timidna waxay waxaa ka dhashay in wax layska weydiiyo maxaa lagu qabtaa guriga yaa gacanta ku haya yey matalaan dadka guriga ka shaqeeya waxaana soo baxday intaan idiin sheegay oo ah urur gabdhay kooban ku shaqaystaan gurigu wada kelisan yahay shacab iyo shirkado iyo hay-aad idaacado een, wariyaal madax bannaan muxuu ahaa kuwa hay-ado dowladeed kulli lagu wada jiro oo meeshaas ay noqotay meel ganacsigaas uu ka socdo taasaa waxay keentay in la soo saaro wareegto xukuumadeed oo odhanaysa gurigu ha ku wareego wasaaraddu si deg degana ha ula wareegto wasaaraddu saasna ha u habayso wareegtadii taas ahayd baan anigu wareegta ku xiray oo ah lagaga codsanayo dhammaan dadka degan oo ama ganacsi ha ahaato ama shaksiyaad ha ahaadaan xataa wax la ii sheegay ma oga anigu oo ma dhex galo laakiin in deegaana xataa uu yahay waa sida warbixinada laygu siinayay in koob iyo soddonka bishan wixii aan dowladda u shaqayn oo xafiisya dowladan ahayn in ay meel ka raadsadaan wixii hay-adaad hay-aadka dowladda ahna inay toddobaad gudahood wasaaradda iskaga soo diiwaangeliyaan si aan u ogaano muxuu ahaa in ay shaqada ay ku hayaan iyo inay mudan tahay in ay wasaaraddu isi sii cilciliiriso oo ay iyaguna shaqaday meesha ku wataan ilaa ay ka helayaan meelo ku habboon ay ku shaqeeyaan maadaama ay shaqo qaran hayaan hay-adaha xukuumadda ama dowladda ka tirsan ay yihiin intaan taa sugaayay waxaa ku xigtay xalayto oo meeshii gabdho buuq ka sameeyeen gabdho masaakiinahoon muxuu ahaa waxa socda iyo backgroundka hadda aan idinkaga sheekeynayo aan haynin ay lasoo adeejiyo dhagxaan lasoo qaato maantay meeshii la yiraahdo dhagacinta la qaatay qofkii wasaaradda ka tirsan soo gaar hala ceeliyo shaqaalihii maantay wasaaradda laga soo celiyay meeshii aysan shaqo maanta qaranka halkaas uusan ka qabsoomin kaba sii durugtayoo laamigii la xiro kaba sii durugtay xukuumaddii iyo dowladdii iyo qarannimadii cay iyo muxuu ahaa waxaad aragteen idinkaa maaragtay iga indha iyo dhaga badan oo saxaafad ka shaqeeya ay ka dhaceen goobtaas taas marka meelaheeda iyo goobaheeda iyo waxa looga hadlay leedahay waxa wasaaradda qoyska hadda u yaalla ma aha laakiin waxay ahayd nasiib darro aan loo baahna inay dhacdo waxay nasiib daro gabar soomaaliyeed oo qiimo leh gabdhaha inta badanna gabdha aniga qiimo agteeda kale bay ahaayeen ilaa ay haddana kale inay sidaas u hadlaan oo qaarkoodna ayagoo xaqiiqada og iska indha tiraan qaarkoodna ayagoon waxba ogeyn ay ku dhacaan khalad aan loo baahna inay ku dhacaan ee meesha ka dhacday maantay waxaan ka xumahay in gabdho soomaaliyeed anuu ah wasiirkii qoyska soomaaliya gabdhuhuna ay kuwa ugu wen yihiin oanu ka shaqaynayno sidaanu baahido gaajada ugala dagaalam lahayn aanu ka shaqaynayno siday siyaasadda meel wanaagsan uga gaari lahayeen aanu ka shaqayn ka shaqaynayno sidii aanu farsamo iyo muxuu ahaa xirfado ugu abuuri lahayn aanu ka shaqaynayno sidii ay muxuu ahaa sharaftoo la tashiga ama wada ama tashiga muxuu ahaa haweenka soomaaliyeed oo aanu u samayno sharciyad kasoo bilaabata grass rootska ama asalka haweenka soomaaliyeed deegaanka hoose ugu hooseeya kasoo bilaabtay heer deegaan timaada heer gobol timaada heer state usoo gudubtay heer qaran ama federaal maxaana dalkeenu maanta system federaal ayuu ku dhisan yahay qof intuu maanta halkan iska fadhiiso iskala bixi kara magacuu rabo magacii qarankan ku matelaa oran kara ma jiro asoon ogolaasho iyo muxuu ahaa ka qaybgal aan ka haysan qaranka uu sheeganayo lakabyadii uu ka koobnaa oo ah deegaanadii iyo isteedyadii dalka ururkan aan ka soo hadalnay dadka maamulaya usbuuc ka hor baanu halkan wada fadhiisanay waxay ii sheegeen oo ii keeneen inay rabaan inay doorasho sameeyaan meesha mushkiladu ka bilaabatana waa halkaas haddaan backgroundka mushkilada idinsiiyo hadda maanta qeyradu ka yeeraysay markay halkaana ilasoo iisoo fadhiisteen waxay iisoo bandhigeen soo jeedin ah inaanu doorasho galnaan rabna waxayna tuseen siday wax ku dooran lahaayeen oo ka mid ahay inay rabaan inay gobollada ama isteydyada uga yeeraan shan shan qof ayagoona magacaabaan soddon qof la fadhiisto la magacaabo oo la doorto executivekii ama hogaankii ururkaas talaan ka siiy wasaarad ahaan talaan ka siina waxaanu nidhi sidaan hadda nooca dalku u socdo iyo qaabka hadda doorashooyinka dalku u jeestay meel dambo inta dad dad meel iskugu yeerto qolkush isku dooranaya waa dhaaftay doorashada waa inay soo qaadataa muxuu ahaa heerkaas ay soo martaa levelkaas soo martaa halkaas isugu yimaadaa waxaan u fargareeya marka in aan siiyo looyaro waana la hadlayba shirkad looyaro ah oo gabdho weliba ah ayaan u yeeray oon ingeejgareeyey waxaan idhi waxaan siina howladeeno wasaaradda ka tirsan idinkuna howladeenaha aada leedihiin hadaa haddii jiraan ku darsada fariista mashruucan oo aan idiin sheegay oo ah horumarinta shanta sano qaybta ay kaga jirto wccda akhriya halkaas aynu ka samayno frameworki ururka haweenka soomaaliyeed ee wadatashiga laga samayn doono kaasoo markii deegaanadu ka yimaada qorshaha iyagu ahaa inay haweenka soomaaliyeed ama gabdhaha soomaaliyeed ee siyaasadda ku jira kuwooda muxuu ahaa wasiirada ah ama soo noqday kuwooda xildhibaanada ah ama soo noqday kuwooda jaamacadaha macalimiinta kaa ama soo maray kuwooda ganacsatada ah kuwooda muxua yani eliidka dumarka soomaaliyeed markii in meel laysugu keeno counsilkaasu kasoo dhasho kabacdina halkaas ay ka abuurmo ururka muxuu ahaa la tashiga haweenka soomaaliyeed oo aanu qorshaha iyaga wasaar ahaan ahaa inaanu dowladda ka dhaadhicino iyo golaha wada tashiga qarankaba in iyo qaar ay ayagu nooga baxeen gabdho yani qofka wanaagga uu sameeya waa in la sheegaa iyo qaar hay-adaha kaloo degan ay nooga baxeen aanu dayactirnay dhisnay qalabaynay oo wasaaradda qaabka dhismeedkeeda cusub siay u halgasho ugu yaraan markay u yartahay bal agaasin kasta aanu xafiis iyo qol uu ku shaqeeyo aanu ka helno wasiirku meeluu fadhiisto aanu ka samaynay wasiiru dowluhu xafiisuu fadhiisto aan ka samaynay wasiir ku-xigeenku xafiisuu fadhiisto aan ka samaynay oo markaas ay noqoto meeshii qoyska soomaaliyeed loogu adeegayay oo operationalka ahayd inay halkaas noqoto oo looga shaqeeyo intaanu filaynay dhiirigelintaas aan siinay iyo horumarkaas waxaa nootin warqadaas aan idiin sheego ka baxa guriga halkaan baan ku hayaa warqada warqadaas markay timidna waxay waxaa ka dhashay in wax laiska weydiiyo maxaa lagu qabtaa guriga yaa gacanta ku haya yey matalaan dadka guriga ka shaqeeya waxaana soo baxday intaan idiin sheegayay oo ah urur gabdhay kooban ku shaqaystaan gurigu wada kerisan yahay shacab iyo shirkado iyo hay-aad idaacado wariyaal madax bannaan muxuu ahaa kuwa hay-ado dowladeed kulli lagu wada jiro oo meeshaas ay noqotay meel ganacsigaas uu ka socdo
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
waaka saaxiibayaa waxaa la soo gaaray markaana qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka kusoo dhowaada xubinta saaxiibada kalamaan war kalamaanay waa bilaabatayaa la yidhi war xagee ka bilaabatay war muxirkaada iskula baxay bahli gundigahni indhaha galey
ardagaal gundahaagow ka dhashaa la yidhi
war ma koonfurta mudugaa shabaabkii laga qabsaday arrimaha maburi biyaa loo kala bixi rabaa war kale shakigii la sheegi jiray mayaa dhacay
war ma itoobiyaankii soo galayaa laga hortagay war kalamaanay warka waa iga dhex gasheen wowdii aad dhihi jirteenna maantay bilaabatay aaggii raas kamboonina maantay wow ka yeertay wow hadda wow haddaad maqashiinna waxbaa jiree wow war dagaalka maanta wuudiisa wuu sahlan maahana w war waxbaa la kala dirtaa la sheegahayaa ma jidhaa w war ma la kala baxay wow war warkaan ha ku soo boodinine w dagaalka saakayo bilowdaa la yidhi w aaggii raas gamboonina hub culus laysku adeegsadaa la yidhi w jubbaland waxay sheegtay w inay garoonkii raas gambooni qabsadeen w ceelkii ciidanka kabiyidhaasi jirinna ay gacanta ku hayaan w war militariga soomaaliya waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan garoonka raaskambooni wow daraawiishta jubbaland in gaadiid laga gubayaan la sheegay wow war jubbaland waxay kaloo sheegtay inay askartii dowladda qaar ka mida gacanta ku dhigeen wow aryaadhaha lamada dhinac sheegashadooda wararka madax bannaan ma la helay w waar cabdulla waa kugu dhibay kaana dhibay war jubbaland diyaaradihii dagaalka nala ku duqeeya ay dhaheen aryaadhaha wowdiinnu waa badatee wow intaas ku ekeeya war kalemaanay warmahaysiina waxaa la yidhi dagaalkii maanta ka dhacay aagaraas gambooni saacado badan uu socday ilaa haddana si rasmi ah looma oga cidda weerarka qaaday jubbaland waxay sheegtay in la soo weeraray qaar ka mid ah saraakiisha militariguna waxay sheegeen in iyaga fadhiisinkooda weerar ku yimid wasaaradda gaashaandhigana waxay sheegtay inay si dhow ula socoto xidhiir waxmadoobe la sameeyey khawaariijta al-shabaab taasoo keentay inay u oggolaadaan in ciidankiisu ay dhex maraan deegaano ay gacanta ku hayaan si ay u gaaraan aagaraas gambooni oo ay militariga soomaaliya joogeen maalmihii lasoo dhaafay war kalamaanay maanta aanu cadowga soomaaliya aad u badan yahay soo nasiib darro maaha in ciidan soomaaliyeed layska hor keeno oo ay isku dhintaan oo isku dhiig baxaan war kalmaanay markaan xaaladaha dalka ka jira fiirinno soo u ekaan mayso qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la qhasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa war kalamaanay war ma haysaana dalka turkiga hayee ma markab kalaa ka soo dhaqaaqayo soomaaliya u soo socda shidaal baabur ma dhaafsano laakiin saliidoo nafta urongasin godaane ereyna war madayow adigaa buda dhihi jiraye galmudug shidaal lagama weyn waar haddana ma turkigii baa saldhig kala siiseen war ma ordakhaan baa amar ku bixiya in suuriya gacan bira lagu qabto war kalamaanay warkaan ha ku soo boodinine dalka turkiga waatuu tegey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana maanta ka bilaabanayaa layidhi dhexdhexaad in loo samaynayo soomaaliya iyo etoobiya waxayna ku bilaabanaysaa baa layidhi hab loo kala dab qaadaya labada dhinac tookadaanna wakhtiyadii hore waa ka duwan tahayo madaxweyne xasan sheekh iyo abiy axmedba waa joogaan madaxweynaha ordugan ayaana wadaa isku soo dhowayntooda war ordugan walaalnimada aan sheegayna hadday run tahay oo uu nala safan yahay abiy axmedna dalkiisa jooga maa xiro warnamiya usina gadgadoon badaniidina badaaro abi meerajarnaysanba war dhaxaanta turkiga ka socota war kama haysiini xanta waxay sheegaysaa inuu abiy axmed soo jilcay uuna diyaar u yahay inuu garaawshiyo hoose bixiyo dowladda soomaaliyana waxay ku adkaysanaysaa inay garaawshiyadu noqoto mid caalami oo kor loo sheego haddii sidaa hadda ay wax ku socdaan kusii socdaanna waxaa suurtagalay in saacada kadib layska hor keeno ay wada fadhiistaan madaxweyne xasan sheekh iyo abiy axmed etoobiyana ay raalingelin bixiso ciidankeedana waddanka kala laabato waar gorgorow jeceliya warkaa maxaad u raacsan weyday war dowladda war hadday shuruud ka dhigtay in etoobiya ay heshiisbeenaadka ka laabato hadda shuruud labaad ma ka dhigaysaan ciidanka etoobiya ka baxaan waddankeena warba waa abiy axmed iyo etoobiya kartada cad bay nagu haystaane ma runta loo sheego war kalemaane waxaa la yidhi etoobiya damaceeda waddo kastay u maraysaa masaare adam iyo gooyi fadne gobolkiiday kamid ah oo kii jareedla eray etoobiya mahna gala fadnee dhaar una noomid ewa hoostana kuwedan madeeyow samigay cabdullana wuxuu yidhi uunko dhamay ku ajarta abeesoo ciid isu ekayn uunko dhamay ku ajarta abeesoo ciid isu ekayn war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray ma jaabeesa meel kalay ka muulax muulax leeyihiin war kalemaana war ma haysaan etoobiya luqaafadeeda iyo lugooyadeeda iyo siday weligoodba soomaalida isku ahaayeen waxaa si fiican loogaga sheekeeyey buug la yidhaahdo labiyo toban qarni oo uu qoray abwaan cabdulaahi cabdi faarax sujuud si faahfaahsanna uga hadlaya taariikhda islaamka ee geeska afrika waxaana muhiimadda buugga uu leeyahay ku tusinaya ereyada dusha uga qoranee ah ma hubtaa halkii heedha aad ka timid war abwaan sajuud runtiisa lankii meelisku kooyan goradaan meelisun jeedona ma goradow yaa madeeyow taasu buuggayba ku taale war kalemaanay buugga laba iyo toban qarni ee uu qoray abwaan cabdulaahi sujuud waxaa laga dareemayaa in saddex farriimood uu xambaarsan yahay tan koowaadoo ah in buugga loogu jawaabayo dadka isticmaala ama aaminsan walaalaheen etoobiya tan labaadoo ah muddo hadda laga jawaabay kun sano ka hor in afar iyo toban boqortooyo oo sida maamul goboleedyada ah ay dhulka soomaalida ka jireen kuwaasoo toos u hoostegi jiray etoobiya sidoo kale muddo aad u fog etoobiya waxaa ka dillaacay koox xagjir diineed ah islamarkaana na tusinaysa in marka laga hadlaya xagjir diimeedka ay etoobiya nooga horraysay kuna lug lahaan karto kuwa hadda jira war ilaan balaayadoo dhanba etoobiya nooga timaadaa warbowa buugga labaiyo toban qarni waxaa ku xusan in axmed gulay uu qabsaday dhul weyn oo ka soo bilowda webiga niil iyo dhulka eliteria etoobiya oo dhan shayla ilaa jabuuti muddana ay ka talinahayeen aryaa bashiiro waxaad ka tagta waagaas in la dhihi jira muslimiinta saylac magac soomaalidana dib dambe ou ka dhasha now waa aryaaraheen war aniga buugga labaiyo toban qarni waxaa igu xiiso badnayd inaad sabab ay ahaan jirtay boqortooyo soomaaliyeed oo la yidhaahdo shawa marka aad sababa nagaa leh soomaaliya fadhiga ka kaca war waa wareey maantana masayle way nagu haystaan war buuggan labiyo tobanka qarni macnihiisa haddii aad si fiican u dhuuxdo waxaad ogaanaysaa maamul goboleedyadan dalka ka jira etoobiya inay ka dambayso maxaa yeelay kun sano ka hor ayay sidaanoo kale waddanka uga samaysay war kalamaan idinkoo war ku daalin waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed ee maanta caqliga u saaxiibka ah ee raba inay xaaladaha geeska afrika iyo damaca etoobiya wax badan ka ogaadaan inay buugga laba iyo toban qarni taariikhda u raadsadaan war kale maanay war maysaan gudoomiyihii gobolka banaadir madaale cirkaa loo fiirshay war tareenka makaari mase waa laga reebay wah uli hata kahor liidi oonay meelow uusan gaadaya laka haysade war hadda madaala hadduu xilkii ka tegey isaga iyo daahir jeesow cafi iyo masaamax ma is dheheen war kale maanay warka waad iga dhex gasheene wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waa xilka looga qaaday gudoomiyihii gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaana lagu magacaabay maxamed axmed amiir oo noqonaya gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho war maayarka hargeysa shacabkaa soo doortay obowa ahna ahna weli ma jidhaa war kalemaanay kolley waxaan hubaa haddii doorasho qof cod ay timaado ahna dambe inaysan sii jiri doonin oo gudoomiyaha gobolka banaadirna qof noqon doono duqa muqdishona qof loo dooran doono war gudoomiyaha cusubaa la magacaabay wadooyinka muqdisho kuwa xihan ma furahaya kuwa burbursanna ma dhisahaya haryadhaha waddada hormarta guriga hoyoodhinka iyo tiyaatarka beriga waxaa xirta ururkii haweenka qaranka bannaanbaxayna mahaas ku dhigeen wax baabuur iyo mooto ahoo mari karana ma jiraanay dhaheen war cabdulla ma gudoomiyaha cusub ay ku soo dhowaynayaan war dagaalka aagaras kombooni ka socda miyay banaanbaxa uga soo hor jeedaan etoobiya dooni mayna miyaa dhaheen obow doorasho qof iyo codana qabataan nin miyay soo dhoweeyeen waar somalilan hal ixtiraafo miyay yidhaahdeen war kalemaanay war ma haysiine bannaanbaxa ururka haweenka qaranka waxay ku sheegeen inay ku diidan yihiin waraaqada ay sheegeen inuu soo saaray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo looga saarayo guriga hooyooyinka gudoomiye batuule axmed gaballanna waxay tidhi arrintaas waxaan aqbali karna maahan gurigana waa gurigii hooyooyinka annagaana leh oo kalemaanay hadda etoobiya maka adkaanay
obow heshiiskii miyay ka laabteen
war ma cidla inaga ka taga
war soomaali ismawdhaysee eed raacdaa la yidhi badaniina
waaga saaxiibaya waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado barnaamijka anigoo ashar marka maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa ii farsameynayay cabdimahad daahir inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal